رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وإذ نجيناكم من آل فرعون يصومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وحن كسو جري oo ilaah uu nooga qisoonayey subxaanahu wa tacaalaa reer bani israa'iil qisadooda faahfaahsan oo aada u dheer marka la koobaana saddex arrimood ayuu ilaah ka hadlayaa subxaanahu wa tacaala oo reer bani israa'iil ula hadlayaa mar wuxuu xusuusinayaa nicmooyinkii faraha badnaaye ilaah uu u galay ayaa la xusuusinayaa marna waxaa la xusuusinayaa dembigii ay galeen iyo jaraa'imtii iyo xadgudubkii iyo sidayaan alla uga xishoonin nicmooyinkaa faraha badan ee loo galayna ayaan uga shukrinin ee caasinimo ay ula qaabileen ayaa marna loo sheegayaa mar saddexaadna waxaa loo sheegayaa waano iyo caqli celin iyo wax u sheegitaan nasiixo iyo talo wanaagsan ayaa loo sheegayaa sida ku habboon waxa ay tahay saddexdaa arrimood ayuu ilaah ula hadlayaa subxaanahu wa tacaalaa qisaska qur'aanka uu ka qisoodana waa qisada ugu badan reer bani israa'iil waxaana yeelayaa cumri ahaan waa ugu dheeraayeen oo muddo dhan ayay dee ayagu adduunyada odayaal ka ahaayeen boqortooye haddii la yidhaahdo iyo haddii ambiye la yidhaahdaaba ayagaa ka telin jiray adduunyada muddo aad u fara badan wa khaasatan zamankii nebiyullaahi muusa laga soo bilaabo ilaa nebiyullaahi ciise laga soo gaarayey boqorraay ahaayeenoo ayagaa telin jiray ambiyana fara badanna ilaahuu ka soo saaray subxaanahu wa tacaalaa labaad niman dhib badan oo ambiyada la dagaalamo xataa laayay ahaayeenoo dhib badan oo alla aan ka xishoonin dhibaatooyinkii ay samaynayeen iyo abaalkii la abaalinayey liitay ee xumaayee la ciqaabayey ayuu ilaah in badan ka qisoonayaa isagoo ummaddan muxamediyada rabbi ku waaninayo oo tusaalaynayo nabigooda arrinkaa wax lamida inayan la qaabilin ee arrinkaa wax ka bedelan ay la qaabilaan oy rumeeyaan oy mu'miniin noqdaan reer bani israa'iil xumaantaasay u badnaayeen laakiin ma ayan wada xumeyn qaar fiican ayaa jira laysuu sawaa'an min ahlilkitaabi ummatun qaa'imatun buu ilaah leeyahay reer bani israa'iil ma ayan wada sinnaynee qolo kitaabkii loo soo dejiyey ku toosan oo fiican way jireen mase badnayn marka sidaa ayuu ula hadlayaa saddexdaa qeyb uu ula hadlaya rabbi reer bani israa'iil haddeer waxaan ka bilaabaynaayo ilaah uu noo bilaabayaa nicmooyinkii loo galee faraha badnaa kadibna wuxuu ka hadlayaa rabbi sida ay u caasigaroobeen ee nicmooyinka ayaan uga shukrinin waxa ku habboon iyo naseexo iyo talooyin wanaagsanna rabbi waa u soo jeedinayaa waid najaynaakum wadkur dadka u sheeg id wakti najaynaakum aan idin badbaadinay min aali fircawna reer fircoon ayaan idinka badbaadinay yasuumuunakum waxay idinku daajinayeen suu'al cadaabi dhibaato tii ugu xumeyd ayay idinku idinku daajinayeen yudabbixuuna waxay gowracayeen abnaa'akum wiilashiinna wayastaxyuuna waxay daynayeen nisaa'akum gabadhihiinna wa fii daalikum badbaadadaa laidin badbaadiye waxaa ku sugan balaa'un nicmo la idiin nicmeeyey oo min rabbikum xagga rabbigiinna ka ahaatay nicmada oo cadiimun aada u weyn waid faraqnaa wadkur dadka u sheeg id wakti faraqnaa aan jeexnay bikum idinka albaxra baddii baan idinkala jeexnay faanjaynaakum idinka waan idiin badbaadinnay wa agraqnaa waxaan qarqinnoon hafinnay aala fircawna reer fircoon waan qarqinnay wa antum idinka oo tanduruuna eegayo waid waacadnaa wadkur dadka u sheeg id wakti waacadnaa muusaa nebiyullaahi muuse aan la ballannay arbaciina leylatan afartan habeen uma ittakhadatum ulcijlaa dibi baad ilaah ka dhigateen min bacdihi muuse inta uu idinka tegay kadib wa antum idinka oo daalimuuna gardarroonayoo dhaalimiina uma cafawnaa waan idin cafinnay cankum dembigaa aad gasheen waa idinka cafinnay min bacdi daalika markaad dembigaa gasheen kadib lacallakum inaad tashkuruuna alla ku shugrisaan darteeda ayaanan idin cafinnay wadkur dadka u sheeg id wakti aataynaa aan siinay muusa nebiyullaahi muuse alkitaaba towraad ayaan siinay waalfurqaana xaqa iyo baatilka wax lagu kala saaro ayaan siinay lacallakum inaad tahtaduuna hanuuntaan oo toosnaataan darteeda ayaanan u siinay nicmooyinkuu rabbi u galay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil ayuu xusuusinayaa wuxuuna caddaynayaa reer bani israa'iil nin fircoon la yidhaahdo ayaa si xun ula dhaqmi jiray qoladan camaaliqada la yidhaahdo cimliiq binu daawuud binu sam binu nuux nin sidaa uu abtirsado ayay ku abtirsan jireen camaaliqada masar ayay ka talin jireen ay boqorro ka ahaayeen qibdiyiintan qolada ay ka joogaan weeye qoladaa camaaliqada ah nin kasta oo boqor u noqdo ayaa fircoon loo bixin jiray nin kasta oo boqor ah marka faraacidadu way badnaayeen wayna isdaba joogeen reer bani israa'iiloo la deganaa ayayna addoonsan jireen oo dhibaato ku samayni jireen dhibaatadu way kala sahlanaydee fircoonkii u dambeeyey oo nebiyullaahi muuse uu ku soo bixi doono ayaa si gaar ahaaneed reer bani israa'iil u dhibay dhibaatana ugu sameeyey dhibaatadaasi ibnu kathiir raxmatullaahi calayhi fii tafsiirihi wuxuu ku sheegayaa dhibaatadaa arrinka sababee wuxuu ahaabay iyuu leeyahay laba arrimood ayaa la isugu khilaafsan yahay qole waxay leeyihiin qole falalow iyo waxbaa riyooday waxay yidhaahdeen dab baytulmaqdis xaggeeda ka imaaday isla markaana masar gubay oo boqortiy boqortooyadaadii sabab u noqday inay baaba'do ayaan ku riyoonnay niyahu markaa reer bani israa'iilba wiil si uusan uga kicin wiilashaan laynayaa taa waa mid taa waxaa ka soo dhow oo ibnu kathiir uu werinaya reer bani israa'iil de ambiyaa laga diri jiray kutubna waa lagu soo dejin jiray kutubtii lagu soo dejin jiray ayaa waxaa ku qornaa dee ambiyadii inay musalsal yihiin ee la diri doono markaasaa waxay ku sheekaysan jireen in rasuul loo soo diri doono reer bani israa'iila isticbaadkan iyo addoonsigan uu ku hayo fircoon iyo waxyaabahana uu ka badbaadin doono fircoon iyo qoladiisana laga adkaan doono laga qaalib noqon doono reer bani israa'iilna ay boqorro meesha ka noqon doonaan arrimahaasay ku sheekaysan jireen islamarkaana kutubtooda ay ku qorray arrinkii bay qoladii camaaliqada ahayd maqashay qibdiyiintii fircoon ayay u gudbiyeen oo fircoonow reer bani israa'iil sidanay ku sheekaysanayaan he haddii wiil rasuul laga dhigoo diin lagu soo dejiyaba aan ka ilaaliya ka waran wiilashaan ka laynayaa buu yidhi gabdhahana waan daaynayaa laba dulli buu isugu daray wiilasha carruurta la dhalay waa la jecel yahay labada jinsi wiilasha iyo gabdhahana wiilashaa la sii jecel yaho bini aadamku dabeeca ahaan wiilashay sii jecel yihiin wiilashii in uu laayo dulli weeye waxaa kaloo dulli oon kaa ka sokaynin ama kabash sii shisheeya gabdhihii buu nolosha u daayey isla markaana inay carruur ka dhigtaan oy haystaan reer bani israa'iil uma daynaye inuu addoonsado dhibaato ku sameeyo u galmoodoo qibdiyiin siday doonaan ay ka yeelaan ayuu gabdhaha u daynayaa taana dulli laaydaba ka daran wey labadaa arrimood hadduu isugu daray ilaah nebiyullaahi muuse ayuu u soo saaray oo insha allahu tacaalaba amaalo dambe ayaan ku mari doonaaye sida nebiyullaahi muuse u badbaaday oo dilkii uga badbaaday muuse iyo haaruun oo haaruun u weynaa muusena u yaraayoo walaalo ahaa laba sano oo isku xigtana kala dhashay ayuu ilaah rasuul ka dhigay isla markaana sabab u noqday fircoon iyo mulkigiisi inuu baaba'o nicmay ahayd ilaah uu u galay nicmadaa ayuu ku mannaysanayaa rabbi wuxuuna leeyahay reer bani israa'iiloo waxaad xusuusataan oo ilaah nicmadiisa aad uga shugrisaan fircoon waaguu idinku daajin jiray dhibaato la ismariyo tii ugu xumay wiilo la laayo gabdho inta la daayo sidii la doono laga yeelo waxa bini aadam lagu sameeyo wixii ugu liituu ahaa arrinkaasi ilaah baa idinka badbaadiyey fircoon iyo qoladiisii idinkoo arkayuu bad ku qarqiyey idinkana baddii intuu idin kala jeexad ka gudubteen towraad ayuu idiin soo dejiyey oo xaqa ku qornaa nicmooyinkaa faraha badan ee rabbi uu idin galay xusa oo xusuusta xusuus oo afka ka sheeg sheegtaa waxba tari maysee ka shukriya weeye macnaha oo marka aad xustaan waxaad garataan allihii sidaa idinkugu nicmeeyey inaad caasidaan munaasib inuusan ku ahayn rasuulka uu soo dirsaday nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waa inaad raacdaan waajib bay idinku tahay shukrinta alle lagu shukriyana rasuulkiisaoo la raaco weeye arrinkaasuu rabbi xusuusinaya wadkuruu xusuusta reer bani israa'iilow id waqti najaynaakum aan idin badbaadinnay min aali fircawna reer fircown aan idinka badbaadinnay yasuumuunakum waxay idinku daajin jireen sawm luqooyinka loo isticmaalo waxaa ka mid ah foofinta xoolaha la foofiyo oo inta la foofiyo lasoo daajiyo yaa sawm la yidhaahdaa sida xoolo la foofinaya ay cadaab iyo xumaan iyo dulli idinkugu foofin jireen yasuumuunakum waxay idinku daajin jireen su'aal cadaabi dhibaatatii ugu xumay yudabixuuna waxay gowracayeen abnaa'akum wiilashiinno wayastaxyuuna waxay daynayeen nisaa'akum gabdhihiinna oo min rabbikum rabbigiinna xaggii ka ahaaday belaha oo cadiimun weyn waid faraqnaa wadkuruu xusuusta id waqti faraqnaa aan jeexnay bikum idinka waxaan idin jeexnay albaxra baddii ayaan idin jeexnay fa anjaynaakum waan idin badbaadinay wa aqraqnaa waxaan halaagnoon qarqinnay aala fircawna reer fircoon waan qarqinnay oo waan hafinnay wa antum idinka oo tanduruuna eegayo indhihiinoo shan oo horee fircoon markii la halaagaya waad arkayseen waid waacadnaa wadkuruu xusuusta id wakti waacadnaa aan la ballannay muusa nebiyullaahi muuse arbaciina leylatan afartan habeen afartan habeen inuu soo soomo afartan maalmood kadibna towraad uu soo raadiyo duuruu siina u yimaado halkaana towraad loogu soo dhiibuu ilaah kula ballamay suuratulacraf waxaan ku mari doonaa saddex soddon habeen ayaa markii hore lala ballamay markii dambena toban ayaa loogu daray waacadnaa muusa halaaiina leylatan wa atmamnaahaa bicashirin afartan bay sidaa ku noqotay nebiyullaahi muuse towraad soo qaadideed intuu ku maqnaa ayay waxoogaa dibdhacsadeen dibibaabay samaysteenoo ilaah ka dhigtay xataa dibi caadi oo nool maaha xulli iyo jawhar ay wateena intay dhalaaliyeenoo nin saamiri la yidhaahdo uu u dhalaaliyey dibi sidiisa ugu suureeyey ayuu yidhi haadaa ilaahukum wa ilaahu muusa fanasiya kani hala caabudo waa ilaahiye intoodii badneed ayagoo sii in badanoo ka mida ayagoo sii caabudayo nabiyullaahi haaruun oo dhex joogana uu keri waayo war ka dhegaysan waayeen ayuu nabiyullaahi muuse soo noqday arrinkaasuu ilaah ka qisoonaya idinkoo fircoon la idinka soo badbaadiya haddeer iyo dhibaatadiisii badda la idin kala jeexay muusoo towraad idinkugu maqan intii u dhexaysaa dibi sii caabudeen caasinimadiinna arrinkaasuu rabbi caddaynaya waid waacadnaa wadkuruu xusuusta id wakti waacadnaa aan la ballannay muusa nebiyullaahi muuse ayaan la ballannay arbaciina afartan leylan ee habeen uma ittakhadatum waxaad samaysateen min bacdihi muuse gadaashii ayaad dibi samay ittakhada min afcaali tasyiir bay ka mid tahay oo min afcaali danna danna walaalaheeda ayay ka mid tahay laba mafcuul bay toos u nasbisaa labadaa mafcuul mid ka mida in la xadfo ama labadaba la xadfaa laa yajuus ilaa daliil cad in la hayo mooye waa yahay haddeer mafcuulu haanigii ayaa xadfan oo muxuu ahaa ittakhadtum alcijla alcijla mafcuululawalkii wey ilaahanoo mafcuulu haani ahaan lahaana waa la xadfay lidaliil ayaa loo xadfay iyo garasho la garanayo oo dibiga inay caabudeen de meelo badanuu ilaah ku caddeeyey arrimahaasa caddaynaya sababka loo xadfayna lilhujnati weye xumi uu xun yahay oo dibi hadda ilaah in lagu sheego oo dibiyaa ilaah la yidhaahdo arrinkaasaa wax lagu hadli karaa aan ahayn sidaa ayaa loo xadfay cilalka loo xadfo mafcuulu bihigana hujnadaa ka mid a xumi uu xun yahay oo wax la sheegi karaba uusan ahayn darteeda waa loo xadfayo wayuxdafu lmafcuulu litacmiimi wa hujnatin faasilatin tafiim uma ittakhadatum waxaad samaysateen ood ka dhigateen alcijla dibi ayaad ilaahan ka dhigateen mid aad caabudaan min bacdihi muuse tegiddii kadib wa antum idinka oo daalimuuna gardaroonayo oo inaad daalimiintihiin ba ay caddahay uma cafownaa waan idin cafinay cankum dibigii markaad caabudeen waa idin cafina cafiska cafis sahal ku yimid ma aha cafil adag adag buu ahaa way soo socotaa laakiin waa la cafiyey uma cafownaa waan cafinay cankum xaggiinna waan idin cafinay min bacdi daalika dibiga intaad caabudeen kadib lacallakum inaad tashkuruuna nicmadaa la idin galay ka shukrisaan darteedaan idin cafinay waid aataynaa wadkuruu xusuusta id wakti aataynaa aan siinay muusa nebiyullaahi muuse alkitaaba towraad iyo walfurqaana xaqa iyo baatilka wax kala bixiyo towraad un weeye oo sifadiisii baa lagu cadfay lacallakum inaad tahtaduuna toostaan ood xaqa raacdaan darteedaan towraad muuse idinkugu soo dhiibnay waid qaala muusa wadkuruu xusuusta id qaala muusa nebiyullaahi muuse markuu yidhi liqowmihi qoladii yaa qowmi qoladaydiiyay innakum idinka dalamtum waxaad dulmiseen anfusakum naftiinna ayaa dulmiseen biitikhaadikum alcijla dibi ka dhigashada aad ka dhigateen ilaahan fa tuubuu u tooba keena ilaa baari'ikum allihii idin abuuray u tooba keena faqatuluu dila anfusakum naftiinna dila daalikum nafdiliddaasi khayrun mid khayr badan weeye lakum idinkay idiin khayr badan tahay cinda baari'ikum allihii idin abuuray agtiisa ayay ku khayr badan tahay fataaba alla wuu towba aqbalay calaykum dushiinna innahu alle huwa asagaa attawaabu mid towbad aqbalid badanaya alraxiimu naxariis badana halkanna ilaah wuxuu noo caddaynayaa dibigii haddii ay caabudeen nebiyullaahi muusena soo noqday towbadoodii waa la aqbalay waa towba keeneen towbadiina waa laga aqbalay laakiin towbadii meel adag ayaa lagu xiray towba si sahlan lagu aqbale ma ahi waxaa lagu xiray inay isdilaan oo qoladii dibiga caabuday ilaa qaarna way caabudeen qaarna ma ayaan caabudin qaarkii caabuday dibigoo sii caasigaroobay in la laayo qoladii aan caabudinna ay laayaan qoladan la laaynayee dibiga caabudayna towbadooda waxay ku xiran tahay inayan isdifaacin ruuxa waa inuu iska fadhiyaa toori inta loo soo qaato lala dhaco ilaahay nafta ka bixi markaasay towbadiisa maqbuul tahay hadduu diido in la dilo ama yar dagaalamo khalaas towbadiisa wax ka ansaxayaa lama arko towbadiisa waxay ku xiran tahay in la dilo marka meel adag weeye garo towba meel lagu xiro meeshii ugu adkeed weeye suuradda aakhirkeeda waxaan ku mari doonaayo aayadda u dambay suuradda ku dhammaani ummadda muxamediyadoo ilaah ku baryiyo weydiisani rabbanaa ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إيه ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا إصرا عليس أن قادي كريموي سيدا قلوين كي هوري عليس أصارت ربي وأنك هنو صاري عليس كاسي وحا كمدة توبة ديلك الوحري oo toobadaada waxay ku xiran tahay in lagu dilo haddaan lagu dilin tooba laga aqbali maayo arrin adag wey arrinkaa ayaa lagu xiray isla markaa waa fuliyeen oo qoladii caasigarowday waxay yidhahdeen hanala laayo waxoogaa haddii la laayay ilaah baa ka kor yeela marka lama wada dhammaynin waxoogaa dilku markuu socday kadib baa laga joojiyey towbadoodiina waa la aqbalay ayagoo sidaa u tooba keenay caasinimadii haddana meesha kasii miisayaan iyo khayr daradii wadkuruu xusuusta id wakti qaala muusa nabiyullaahi muuse uu ku yidhi liqowmihi qoladii yaa qowmi qoladaydiiyey innakum idinka dalamtum waxaa dulmiseen anfusakum naftiinni baa dulmiseen ood ku gardarooteen biitikhaadikum waa masder mafcuulkiisii awelka loo idaafeeyey ma masder faacilkiisii loo idaafeeye weeye alcijlana mafcuululawelkii aanigii waa la xadka kii horuu la mid yahay biitikhaadikum ka dhigashadiinna alcijla dibi aad ilaah ka dhigateen fatuubuu u tooba keena ilaa baari'ikum allihii idin abuure baari waa khaaliq iyo baari waa isku macno weliba baari u waa musawi kan bilaabay abuuritaanko cidna uusan kaga dayanilaa la yidhaahdaa ilaa baari'ikum iyo ilaa baari'kum laba qiro weeye waa isku macno fatuubuu u tooba keena ilaa baari'ikum allihii idin abuuray u tooba keena faqtuluu dila anfusakum naftiinna dila daalikum naftiinna inaad dishaan ood sidaa u tooba keentaan khayrun mid khayr badan weeye lakum idinkay idiin khayr badan tahay cinda baari'ikum allihii idin abuuray agtiisa ayay idinkugu khayr badan tahay fataaba alla wuu towba aqbalay calaykum dushiinna inahu alle huwa asagaa attawaabu mid towbad aqbalid badan ee alraxiimu naxariis badana waid qultum wadkuruu xusuusta id wakti qultum aad tidheen yaa muusa muusow lan nu'mina rumayni mayno laka adiga kuu rumayn mayno xataa nara allaaha ilaah aan aragno jahratan si muuqade aan u aragno fa akhadadkum waxaa idin qabatay asaaciqatu dhibasho wa antum idinka oo tanduruuna eegayo uma bacanaakum haddana waan idin noolaynay min bacdi mowtikum dhibashadiinna kadib lacallakum inaad tashkuruuna alla ku shugrisaan darteeda jaraa'imtii ay galeen waxaa ka mida reer bani israa'iil oo ilaahu noo caddaynaya subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil nebiyullaahi muusa u sheegay wuxuu yidhi dee ilaah baa ila hadla anigu towraad waa kan muusena kaliimullaahi baa yuu ahaayo ilaah baa toos ula hadlayey dee ilaah baa ila hadla markaasaa waxay yidhaahdeen allaha kula hadlaya ilaan aragno maba ku rumaynayno inaad rasuul tahay iyo inaad diin waddo iyo alla inuu ku soo waxaas kaamaba yelin ilaah waa inaan aragnaa annagu waa madax adeeg meeshii ugu daray war maad joogtaa wuu keri waaye naftaaba ka baxday hal mar unbaa ilaah saaciqe iyo wuxuu ku soo riday hanqar naftaaba ka wada baxdo way dhammaadeen haddana way soo noolaadeen weliba arrinkaa wuxuu dhacay wakhtaara muusaa qawmahu sabciina rajulan limiiqaatina toddobaatanuu si gaar ahaaneed u doortay oo meeshuu ilaah kula hadlayey iyo towraad meeshii uu ka soo qaadayuu toddobaatan u kaxaystay meeshii markii uu tegey oo u sheegay ilaah inuu la hadlayo waa toddobaankii kii ugu yaroonaaba toddobaatankii baa waxay yidhahdeen ilaah inaad na susto mooye kaa yeeli mayno mana ku rumaynayno toddobaatankii ay nafta ka baxday nabiyullaahi muuse calaacalay marka oo wuxuu ku calaacalay رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء ربي وهي قل يهان إن هلاكتها دي أدوني تهرب بني إسرائيل إنت نحجوني إن هلاكتها ونكسني sababtoo ah anagu anoo soo kaxeeyey haddii uun hadhow anoo gacan maran aan nimankii ku noqdo ilaa hadoo toddobaatankii way dhinteen meel aan ku noqdaba heli maayo nimankaas waa ifiijinaya waa idilayaan rumayn dambena warkeed ma jiro raggii noogu khayr badnaa noogu ficnaay aad naga kaxayso soo laysay i dhahayaan marka rabbiyo ha ceebayni tan iyaya dhicin u naxariiso waa la soo nooleeyey weliba marka la soo nooleynaya xabad xabadaa loo nooleeyey sidaa qur'aanka ka muuqan midaa soo noolaani isagoo noolu ku kaloo noolaanaya arkaya kii kalaa wuxuu sii arkaya ku kaloo toddobaatankii baa tartiib tartiib usoo noolaaday waa yahay arrinkaasi ayaa laydinku sameeyey dhibaatada markii aad samaysay inaad tooba keentaan ayay ahayd oo waxaa isweydiina ruux dhintay mar dambe adduunyada ma ku soo noolaanayaa soo ruuxii dhintay khalaas ma ahayn adduunyade wa xaraamun calaa qaryatin ahlaknaaha annahum laa yarjicuun cid haddii ay dhimato adduunye uma soo noqoto oo siday u dhimatay weyi dhimashadaa laba u qaybsanta dhimasho ruux ajashiisoo dhammaate uu dhinto iyo ruuxii oo ajashiisa waxoogaa ka dhiman yahay inuu dhinto labadaa midun weeye ajashoo dhammaatay ruux haddii uu dhinto mar dambe ma soo noolaanayo ajashioo u dhiman ruux haddii uu dhintaana waa soo noolaanaya ajashioo u dhiman inuu ruux dhintaana waxaa keenayaa sida qur'aanka ka muuqataa laba arrimood labadaa arrimoodna waxa weeyaan ciqaab qoladaas la ciqaabayoo la dilayo ajashoodoon dhimaanin ayay dhibaato adag sameeyeen waxaa lagu ciqaabay in la laayo naftaba laga qaado haddana ajashi maadaama ayan dhammaanin naftii loo soo celiyo waxaa kaloo ku suurowdaa icjaaz mucjizanimo oo la tusinayo ruuxani mucjizada iyo qudrada rabbi in la tusinaya labada waa ku suurowda suuraddan dhexdeeda baqara waxaan ku mari doonaa shan qola oo intay dhinteen dib u soo noolaaday ayaan suuradda lafteeda ku mari doonaa shantaa qola tani waa mid oo qoladan reer bani israa'iil ee ilaahna la tusu yidhi waa la dilay waxaa loo dilay ciqaab darteeda la ciqaabayo haddana waa la soo nooleyey waxaa kaloon arki doonnaa suuradda dhexdeeda meel uun dhibaato ay ka yar dhacday magaalada ee qolo deganayd ayaa uun inay meesha ku sabraana la doonaya hal mara yaaceen magaaladooda ay ka yaaceen alam tara ila aladiina kharajuu min diyaarihim wahum uluf xadara almowt faqaala lahum allahu muutuu uma axyaahum magaaladii haddii ay ka yaaceen nafta hal mar laga wada qabtay waa dhammaadeen kadibna waa soo noolaaday labadaa arrimoodba lilciqaab bay ahayd lilicjaazna cashirka habeen dambe waxaan mari doonaa insha allahu tacaala lafdiga baqara suurada ay ku magacaaban tahay qisada ay ka warrami nin inta la dile ilaah uu soo noolaynayo haddana muxuu ahaa waxoogaa kadibna iska sii dhiman doono noolayntaa lasoo noolaynaya de muddadiisa waxoogaa ka dhinnay lilicjaaz buuna ahaa waxa loo nooleeyey ciqaab ma ahi waxaa kaloon suuraddu ku mari doonaa nabiyullaahi nebiyullaahi ibraahim oo ilaah weydiinayo kayfa tuxyi lmowta sideed wax u noolaysaa rabbiyow afar shimbir soo qabee kurka ka goobaaliya lay shimbiraha googoo hilibkooda kadibna shimbirihii u yar adoo arkayay noolaanayaan khalaas waa arrin afraad arrin shanaad nin cusayr la yidhaahdo magaalo inta uu soo maro magaaladii la yaabayo oo dhihi doonaa rabbi sidee u noolayn doonaa magaaladan fa amaatahu allahu miata caami boqol sanaa la dili doonaa kadib uu soo noolaan doono saddexdaa arrimoodna lilicjaaz weeye labadaa arrimoodna lilciqaab ayaa loo dilay laakiin muddadii dhimashadooda iyo ajashii lama gaarin kadib waa la soo nooleeyey ilaa ajashoodii ay u dhammaato ha dheeraato ama ha gaabnaatee qoladanna waxay ka mid yihiin dadkaas loo dilay lilciqaab kadibna la soo nooleeyey ajashoodii intay ka dhanaanaysayna sii noolaaday waid qultum wadkuruu xusuusta id wakti qultum aad tireen yaa muusaa muusow lan nu'mina rumayni mayno laka lirisaalatika rasuulnimadaada maba rumaynayno xataa nara allaaha ilaah aan aragno jahratan ru'yatan aragti jahratan ee muuqada fa akhadadkum waxaa idin qabatay assaaciqatu dhimasho wa antum idinkoo tanduruuna eegaya mid mid u dhimanayo kii dhimanaya kii noolaaya sii arkaya uma bacanaakum waan idin soo noolaynay min bacdi mowtikum dhimashadiinna kadib ayaan idiin soo noolaynay lacallakum inaad tashkuruuna alla ku shukrisaaloodu alla xusuusataan darteeda wadallalnaa waan haraynay calaykum dushiinna alghamaama daruur ayaan ku haraynay wa anzalnaa waan dejinnay calaykum dushiinna almanna malab iyo wasalwaa hilib duban kuluu qullaa lakum waxaan idinku nilay kuluu cuna min ayibaati maa shay kiisa wanaagsan rasaqnaakum aan idinku ku quudinay wamaa dalamuuna reer bani israa'iil annagana ma iya dulmin walaakin kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna anfusahum naftooda kuwa dulminayo qisada aayaddan aayadda ku xigto iyaa ilaah wuxuu kaga warrami doonaa reer bani israa'iil ayaa amar waxaa lagu siiyey magaalo inay galaan oo jihaad ku galaan oy dagaalamaan weliba iyagoo khushuucsan waa diidey oo weliba nebiyullaahi muuse sida suuratu maayida aan ugu tegi doonno nebiyullaahi muuse ayaa laba iyo toban nin oo madax intuu ka saaray uu arrintaas u wakaashay oo adigu waa caasigaroobeen haddii ay caasigaroobeen oo ay diideen inay magaaladii galaan ilaah wuxuu ku ciqaabay afartan sano inay wareeraan arbaciina sanatan yatiihuuna fi lard afartan sano inay wareeraan subixiyaa halkan laga guurayaa maanto idilaa la guuri maqrib marka la gaadho gurigii saakii laga guuraaba la taagay waa isdardaarminaya waxay leeyihin war halkaa aan ku dhaqaaqno qorraxda iyo aan qaabilno midig iyo bidix yaanan u leexana aan soconno qorraxda markay sii dhici halkii yaa la taagan yahay afartan sano yaa in yaroo isku weere ay ku wareegayeen wax yaroo afartan kilomitir aan ka badnayn yay ku wareegayeen afartan sano waay afartankaa sana dhexdoodu nabi muuse dhiman doonaa calayhi wa calaa nabiyina asalaatu wasalaam waa yahay haddaba tiihii intay ku jireen oy wareersanaayeen dadkii waa kadeedan yihiin oo waa rafaadsan yihiin guri dhisan maayaan meel la degi maayo biyo iyo wax la cabbaa male cunta warkeeda hesheegin waa rafaadsan yihiin nabi muuse yidhahdee waa rafaadsannahay aanba wareersanaane haddana gaajaabana laynaysaa saddex arrimood ayuu ilaahay isugu daray awalan horta daruur weyn ayuu dusha ka saaray oo qorraxda ka celiso hoosay isaga jiraan maanta idilhaba socdaanayn laakiin qorrax qaban mayso taaniyan dhagaxii la arkaba ulbuu ugu dhufanay nabiyullaahi muuse laba iyo toban iloodoo biyaa ka jeexmi laa reer bani israa'iila laba iyo toban jirib ah laba iyo toban iloodoo biyaa ka jeexmi biyana sidaasay u helayeen cuntaa timid malab iyo hilib dubanaaba loo soo dejinay oo habeen walba iyo maalin walba hilib iyo malabay wataan ay cunayaan nicmooyinka ayaa loo galay kuwiina waa ku kufriyeen arrimahaasuu rabbi ka qisoonaya wadalalnaa waan haraynay calaykum dushiinna alghamaama daruurtii ayaan ku haraynay wa anzalnaa waan dejinay calaykum dushiinna almanna ee wax la cabo sida malabkaoo kale ah macaanka iyo nafciga malabka kula mida ama kaga sii fiican ayaa manniga la yidhaahdaa wasalwaa shimbir duban hilibkii weeye shimbirga ayaa salwo la yidhaahdaa weliba marka uu duban yahay shimbirkaa hilibkiina waa idiin soo dejinay kuluu qullaa lakum waxaan idinku nila kuluu cuna min ayibaati maa shaykiisa wanaagsan rasaqnaakum baan idinku quudinay wamaa dalamuuna qoladii ma ayanna dulminin markay caasigaroobeen oo risqigii iyo wixii la siiyey ay ku caasigaroobeen ay ka shukrin waayeen dee annagana ma ayan dulmin buu ilah leeyahay subxaanahu wa tacaala walaakin kaanuu waxay ahaadeen yadlimuuna anfusahum naftooda kuwa dulmiyey waid qulnaa wadkuruu dadka wadkuruu xusuusta id qulnaa markii aan nidhi udkhuluu gala haadihi alqaryata magaaladan gala fakuluu cuna minhaa magaalada xaggeeda xaydu meel alla meeshaad ji'tum doontaan raqadan xaal uu yahay waasic wadkhuluu gala albaaba albaabka ka gala sujadan xalaatiin kuba khushuucsan waquluu waxaad tidhaahdaan xitatun mas'alatunaa waxa aan weydiisanaynaa xitatun dembi daadin wey nakfir waan dhaafaynaa lakum idinka khadaayaakum gafafkiinni ayaan idiin dhaafayn wasanasiidu waan u kordhinaynan u siyaadinaynaa almuxsiniina dadka wanaagga sameeye fabedela way bedeleen aladiina wixii dalamuu dulmiga sameeyey qowlan hadal ayay bedeleen hayr aladii kii mid aan ahayn ayay ku bedeleen qiila lahum loo sheegay faanzalnaa waan dejinnay cala aladiina qoladii dalamuu dulmiga sameeyey rijzan cadaab ayaan min asamaa'i xagga sare uga soo dejinnay bimaa kaanuu ahaanshaha yafsuquuna kuwa faasiqoobe ay yihiin darteeda ayaan ugu soo dejinnay ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iil amar waxaa lagu siiyey inay magaalo galaan magaaladaa tay ahayd mufasiriinta way isku khilaafsan tahay baytulmaqdis inuu yahay ayaa loo badan yahay magaaladaasi camaaliqadii qaar ka mida ayaa haystay niman aad u xoog badanna way ahaayeen markaasaa ilaah amar wuxuu ku siiyey inay magaaladaa jihaad iyo dagaal ku galaan isla markaana albaab marka ay furtaan albaabka ay ka galaan khushuucsanaadaanoo iyagoo khushuucsanoo madaxa raaracinaya ay galaan ayna yidhaahdaan xitatun oo macnaheeda yahay dembiga in nalaga daadiyaan doonaynaa rabbiyo qoladii waa caasigaraysanaayeene waxay yidhahdeen horta magaaladan geli mayno oo nebiyullaahi muusa waxay ku yidhaahdeen muusow dhegayso innaa lan nadkhulahaa abaddan maa daamuu fiiha fadhab anta warabbuka faqaatila inna haahunaa qaaciduun war annagu ma soconno qoladana la dagaalami mayno ee adi iyo rabbigaada intaad israacdaan soo dagaalama meeshana idinku sugaynaay nabi muuse sidaa ku yidhaahdeen waa yahay meeshii ahayd inay khushuucsanaadaan iyo ay ficli ahaan u khushuucaan la doonayena dabaday ku siqeenba xitatun inay yidhaahdaan ay ahayd oo dembiga ina laga daadiyaan doonaynaa xabbatun fii shacrat inay yidhaahdeen xabadtin ku dhex jirtaan rabnaa waaye yacni hadalka inay khilaafaan bay doonayaan dan kale male dan kale way ka leeyihiin lama arko xabbatun fii shacratin xabadtin ku dhex jirtaan rabnaa meesha inay khushuucaan la doonayena salkay ku siqeen marka tii ha lagu ridi doono weeyaan oo afartan sana lagu ciqaabay in ay dhulka ku wareegaan hor iyo gadaal meelay u kala socdaan ay garan waayaan واذكروا حصوصا إذ وقت قلنا أن ادخلوا قال ريب بني إسرائيل وهذه القرية مقالة قال فكلوا عنا منها مقالة حق إذا كعنا حيث مال الله ماشا شئتم دونتان مال الله مال إذا حيرا الله أركو رغدا عنتان كحال واسع يهي عنتو البأت كهليسان وادخلوا قال الباب ردك قال سجدا حالاتين كما خشوعسا نغفر وان ضافينا لكم إذيك خطاياكم قففكين أيان إذين ضافينا سيدا هدي هذه يشان وسنزيد والزيادينينا المحسنين ذاتك وناقة سميانا وناقودي أبالكي سنقبضينينا وسي زياديني فبدلوا وحي كبدلين الذين وحي ظلموا ظلم يسمي قولا هذا الكوحي كبدلين غير الذي كي مدان هين قيل اللهم لقويري هذا الكي شاق اللي يري مدان هين أي شاقين حطة صلى أمر حبة في شعرة يكبدلين فأنزلنا وان دجني على الذين قلدي ظلموا ظلم يسمي رجزا عذابا يعني من السماء حق سمد وقسوا الدجني بما كانوا بسبب كونهم أهانشهود السبب كي أيانا وسو الدجيني يفسقون كوا فاسقوا بأيهم إيه فأنزلنا عليهم إله موصلين وما الضمير إنه أعليا هاي ما دام قلدي عاسي قرودي لقصوا الشيكين أي اسم ظاهر ولما اسم موصول يسيلدي سيو اسوة يعليا ورب كل شيء سبحانه وتعالى لما فإذا كجرته فإذا وحوية قلدي إنا يوم ذا عاسي قروبيني انتو ذا عاسي قرودي عذابك القسوري انت مؤمنين تاهيدا في عناد اللبد بالي توا الوعدين طلبنا الا لغا فايديسنايا oo sababka cadaabka loogu riday ismiga mawsul siladiisa weey zalamuda weey dulmiga ay sameeyeen way wax cadaabka keenay way istasqa Musa liqawmihi faqulna dhrib bi'asaka alhajar واذكر شيخ رسول الله إذ وقت استسقى موسى نبي موسى روب دونه لقومه قلدي فقل لا وحن إلي اضرب كدفو بعصاك أشارة الحجر دقح كدفو فانفجرت ويجيح متي منه دقحي حقي إثنتا عشرة عين اللبية وان إلوت قد علم وي أغادين وي برتين كل أناس كوح كست مشربهم ماشي أي كعبيان كلوا قل اللهم وحن كن إلي كلوا عنا أو واشربوا عبا من رزق الله رزقك على عنا أو عبا ولا تعثوا هفسهادينين في الأرض لك هفسهادينين مفسدين حالا مفسدين تيه halkana ilaah wuxuu noogu sheegayaa subxaanahu wa tacaala nicamtii faraha badneed ee loo galay qaar ka mid ah intay wareegayeenee tiiha ku jireen dembiyay u baahdeen nabi muuse ayay u sheegeen nabi muuse ilaah buu baryay rabbi ow de rabbiyo nasi waa ooma nahay ilaah wuxuu u waxyooday nabiyullaahi muuse dhagax buu arkaba inuu ul ku dhufto markii biyo loo baahdo laba iyo toban iloodaa ka jeexmay laba iyo tobankaa ilooday jeexmay reer bani israa'iil laba iyo toban jilib bay ahaayeen laba iyo tobankaa jilib jilib walba ishiisa wuu yaqaanaa jilib jilib ku khaldamayaa bale zaxmad dhici mayso oo hal il in la isku qabsado ama laba qol hal hal il laba qolo hal il ay isugu tagto ma dhacayso qolo walba way yaqaanaan isha ay leeyihiin toos bay u aadayaan waayahay nicmadaa ayaa la idiin galay amarku ilaah siiyena waxay ahayd war biyahana cabba risqigaa ilaah uu idiin keenana cabba ilaahna ku shukriya mufsidiin ha noqonina amarka ayaa la siiye laakiin ma ayan yeelina waa caasigaroobeen waa yahay waxa isweydiina kuluu min risqillaahi kuluu washrabuu min risqillaahi cunto iyo cabitaan kasta soo risqigii ilaah ma aha kuwan kelimiya risqi alla ah kuwani waxaa si gaar ahaaneed risqillaahi loo leeyahay oo ilaah loogu idaafaynaya tashriifkaa gaar ahaaneed loo siinaya risqiga iyo cabitaanka kale wuxuu ku yimaadaa dhibaato shaqo iyo dhibaataa yay ku yimaadaan amaa qolyahan cabitaankan la siinaya iyo cuntadani bilaa dhibaato yimid dhagaxa u lagu dhufinayo biyihaba qulqulaya ayagoon intaa in la dhanoo ficli aan samaynin ayaa malabkii iyo loo soo dejinayaa hilibkii intaa in la dhan dhibaato ah iyo ficli ma ayan samaynin sidaa ayaa risqillaahi loo leeyahay oo ilaah loogu idaafaynaya wadkur xus rasuul allow id wakti istasqaa u roob doonay u waraab dalbay muusa nabiyullaahi muusa waraab u dalbay ilaah buu oga dalbay liqowmihi qoladii faqullaa waxaa nidhay idrib ku dhufo bicasaaka ushaada alxajara asha ku jirtaa cahdiyana waa laga dhigi karaa oo mufasiriinta waxyaabahay isku khilaafsan yihiin ayay ka mid tahay jinsiya istiqraaqiyana waa laga dhigi karaa cahdiye haddii laga dhigo waxay noqonay dhagax gaar ahaaneed oo nabiyullaahi muuse la baray uu yaqaanay kaa ku dhufo haddii jinsiye laga dhigaana waxay noqonay dhagaxaad aragtaba ul ku dhufo biyahay ka jeexme macnaha dambe ayaana waasica idrib ku dhufo bicasaaka ushaada albaxra alxajara dhagaxa ku dhufo fainfajarat way jeexmatay minhu dhagaxa xaggii itnataa cashrata laba iyo toban caynan ee ilood ayaa ka jeexmay suurat lacraaf waxaan ku mari doonaa fanfajarat fanbajasat minhu itnataa cashrata caynan imbijaaska iyo infijaarku waxay kala yihiin infijaasku biyo yaroo qulqulaya weeyaan oo aad aan u badnayn infijaarkuna waa biyo si xoogay u soo baxayo dhagaxa marka uu ku dhufto isbilowga hore imbijaasu samaynayay waxoogaa marka hore biyo yar uu soo daadinaya waa imbijaaska kadibna wuxuu noqonayaa il weyn oo xoog badan oo qulqulay laba iyo toban iloodoo waaweyn oo xoog badan oo qulqulayo infijaarka weeye labada macno marka isdiidi maayaan fanfajarat way jeexmatay minhu dhagaxa xaggiisa itnataa casharata laba iyo toban caynan ee ilo qad calima waxay ogaadeen kullu unaasin qabiilo kasta mashrabahum makaanu cabbitaankoodii ayay barteen kuluu cuna oo washrabuu caba min risqillaahi ilaah risqigii caba oo cuna walaa tacthaw hafasahaadiniina fi lardi dhulka hafasahaadiniina mufsidiina xaalaatihin kuwa fasaad dabeeca ka dhiganaya waid qultum wadkuruu xusuusta id wakti qultum aad ku tidhaahdeen yaa muusa muuso lan nasbira ku sabri mayno calaa طacaamin cunto waaxidin oo mid una ee fadcuu noo bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari yukhrij wuu soo saari lanaa annaga wuxuu noo soo saari mimaa shay-an wax oo mimaa kii ka mid ah tumbitu ay dhalini alardu dhulka ay dhalini min baqlihaa nabaadkeeda iyo khudrawaadkeedu noo soo saari wa qisaa'ihaa qaraheeda ayuu noo soo saari wa fuumihaa toonteeda ayuu noo soo saari wa cadasihaa sarreenkeeda ayuu noo soo saari ama digirteeda wa basalihaa basasheedu noo soo saari qaala nebi muuse wuxuu yidhi atastabdiluuna mayaad ku bedelanaysaan alladii kii huwa asaguba adnaaxumaa miyaad biladii biikhraaji ladii kii iska bixintiisa aad ku bedelanaysaan huwa asaguba khayrun khayr ka badnaa ihbituu dega oo misran magaalo weyn dega fa inna lakum waxaa idiin sugnaaday maa wax alla waxaad sa'aaltum weydiisataan waduribat waa la dhuftay calayhim dushooda addillatu dulli iyo walmaskanatu faqiirtinimaa lagu dhuftay wabaa'u way noqdeen biqadabin caray la noqdeen min allaahi carada oo min allaahi ilaa xaggii ka ahaatay daalika in sidaa loogu caroodaana xaasilun waxay ku dhacday biannahum ayagaa kaanuu waxay ahaadeen yakfuruuna kuba gaaloobay biaayaatiillaahi aayadaha allay ku gaaloobeen wayaqtuluuna waxay laynayeen annabiyiina nabiyaashana waa laynayeen bikayri xaqin xaq la'aantii ayay laynayeen daalika xumaanta ay sameeyeen iyo sidaa loo ciqaabay xaasilun wuxuu ku dhacay bimaa casow caasinimada ay sameeyeen iyo wa kaanuu waxay ahaayeen yactaduuna kuba xadgudbay ee mannihii iyo salwigii haddii loo soo dejinaya biyihii ay u jeexmayeenee sidaa u raaxaysanayaan nebi muuse waxay ku yidhaahdeen nebi muusow hilib leylan wa nahaaran soo degaya iyo malabkan iska soo degaya iyo waxaan annaga ma rabno wax kala bedelanaan rabnaa hal cunto oo keli weligeed inaan wadno oo hal cunto maba ahe waa hilib iyo malaba laba yihiin maay hal uleeyihiin daa'imidda ayay ku wadaan yacni isma bedelayaanay u jeedaan waa biyo waa malab iyo hilib keli ah oo aan la bedelaynin maayo ta waa nagu adagtahay yeeli mayno oo maxaa rabtaa waxyaabaha dhulka kasoo baxayaan rabnaa beeraan rabnaa annaga khudrawaad iyo qudaar iyo qara iyo waxaasaan rabnaa toon iyo waxaan hanalaga bedelo nabi muuse wuu la yaabay nimankii wuxuu yidhi waxaa isweydiina risqigii qaab walba haddii loo eego sarreeyee fiicna xagga barakada iyo wanaagga min cindillaahi buu ka yimid oo wax ka baraka badan lama arko xagga macaanka iyo dhadhanka iyo ku noolaashada wax ka wanaagsan lama arko dhibaato la'aan weeyaanoo intaa in la dhan oo shaquu idinka doonaya lama arko war cuntadii sidaa ahayd miyaad ku bedelanaysaan waxoogaa liitoo dhulka ka soo baxayo ee mar baaba'aya mar waxoogaa laga helaya mar abaarsanayo mar lagu rafaadayo mar qodaal iyo dhibaato iyo qaxar u baahan ma waxaasaad ku bedelanaysaan waayahay waxaad degtaan masar masar marka aad degtaanna wax alla waxa aad weydiisateen ayaad leedihiin khudrawaadka cuntadii ilaahu idiin soo dejinaya waa laidinka joojiyey dulli iyo faqiirtinimona shabad bay idinku tahayoo waa laydinku dhuftay oo weligiin dulli inuu reer bani israa'iil haddii aad tihi aad dullaysnaataan qalbiga inaad ka faqiirowdaan oo faqiirtinimo qalbiga ay idinkaga daabacnaato arrinkaasaa la idiin saaray arrinkaana caasigarowgan haddeer aad samayseen keli ma ahayn boqolaal caasigarow waa isbiirsaday waayo ilaah waad ku gaalowdeen warkiisi waa diideen ambiyadiisi baad layseen oo nabi la idiin soo diray waa xaymaan doono suuradda lafteeda ku mari doonaa nabi markuu u yimaado waxa uu u sheegayay dhegaysanayaan naftooda wax ay jeceshahay hadduu sheego tahay waa yeelaya in yar oo naftooda ay ka soo yar horjeedo oo naftooda ayan rabin hadduu sheego horay ka dilayaanba xataa waa ku diidneena dhaaf ma dhahayaan waa u gacan qaadayan waa dilayaan nabigii dilidda ambiyada rabbi la dilay iyo caasinimada aad samayseen darteeda ayuu ilaah idinkugu carooday qalbiga dulli iyo gaajo iyo faqri idinkugu riday arrimaha ayaa laidinku abaaliyey sidaa ayuu rabbi u caddaynaya wadkuruu xusuusta id wakti qultum aad tidhaahdeen yaa muusa muusow lan nasbira ku sabri mayno calaa طacaamin cunto waaxidin oo mid una ee fadcu noo bari lanaa annaga rabbaka rabbigaa noo bari mar haddaad barido rabbi warkaaga waa yeelayaayo yukhrij sidaa ayay jawaabka u jasminayaan yukhrij wuu soo saari lanaa annaga mimaa shay xaggii ayuu noo soo saari tumbitu ay dhalini alardu dhulka ay soo dhalini min baqlihaa mimaada ka bedel min baqlihaa qudaarteeda ayuu rabbi noo soo saari wa qisaa'ihaa qaraheeda ayuu noo soo saari iyo wa fuumihaa toonteeda iyo wa cadasihaa digirteeda iyo wa basalihaa basasheeda qaala nebiyullaahi muuse wuxuu yidhi atastabdiluuna ma waxaad bedel qaadanaysaan alladii kii huwa asaguba adnaa liidnaa qaab walba marka loo eego liidnaa ee shaqo iyo daal ayuu idinkaga baahan yahay ku noolaashada kan aad helaysaa waa ka liita barakada kan aad helaysaa wuu ka liitaa qaab walba waa ku liitaa kaa miyaad bedel qaadanaysaan biladii kii miyaadna kaga bedel qaadanaysaan huwa asaguba khayrun wanaagga badna ihbituu dega misran misri dega misra magaalada weynna waa la yidhaahdaa masrna waa la yidhaahdaa fa ina lakum waxaa idiin sugnaaday maa wax alla waxaad sa'altum weydiisateen waduribat waa lagu dhuftay calayhim dushooda adillatu dulli iyo walmaskanatu faqiirtinimaa lagu dhuftay oo lagu daabacay ree bani israa'iil dhibaatadaa ku dhacday suuratu aali cimraanna waa ku mari doonaaye meel kastuu jooga ninka reer bani israa'iil waa dullaysan yahay ilaa bixablin min alla min annaasi min allahi wa xablin min annaas buu ilah leeyahay yacni ruuxa reer bani israa'iil ah yahuudiga ah inuu mustaqil noqdo goonidiisa u taagnaado ma dhacayso hadduu mu'min noqdo xablu min allaahi uu qabsado mu'min noqdo dee waa fiican yahay ninka wanaagsan laba arko oo mu'miniintaasuu ka mid yahay hadduusan mu'min noqonin bixablin min annaas dad waa inuu ku tiirsanaadaa yacni nin reer yahuud inuu goonni isu taago mustaqil u noqdaa ma suuroobayso dowladdan xun ee hadda u dhisanna sidaa ayay ku dhisan tahay oo dad bay ku tiirsan tahay goonni isuba taagi karto waa yahay taaniyan maskanana waa ku waa ku dabeecaysan yihiin oo ninka reer yahuud aknal akhniyaa haddii uu yahay ninka adduunyada ugu qanisan haddii uu yahay gaajo unbuu dareemaya faqri unbuu dareemaya maalin maalmaha ka mid ee gaajo inuu u dhiman doono unbuu aaminsan yahay sidaa darteeda takhtiir iyo dhibaato iyo liidnaan iyo wuxuu ku noolaanaya nolol aad u liidata waxaana yeelayaa faqriga qalbiga laga saaray maskanada weeye waa yahay sideedana faqiirtinimada lagu sheegayo xoolo la'aan ma aha khaninimadana xoolo haysasho ma aha faqiirtinimada dhabta ah waa qalbiga ruuxa inuu ka faqiiro haninimada dhabtaena qalbiga waa inuu hani ka yahay ninkan inuu iskuba filan yahay ee ilaah u tala saartee ilaah ku tiirsan yahay hadduu aaminsan yahay wax weynba yuusan haysan inay hani weeye ninkaas ninka hadduu aaminsan yahay waxaan u haysta inayanba ku fillayn waxoogaaga la siiyebaa inay ku yar yihiin oo maaragtay halac iyo indhataag uu ku jiro adduunyada waxaa yaallo idil haddii la wada siiyo faqiir wey oo haninimo iyo isaga way kala fog yihiin faqriga iyo haninimada qalbigay ka kala yimaadaan carabtuna sidaa ayay u aqooni jireen waagii hore rasuulkana waa sheegay calayhi salaatu wasalaam alghinaa hina nafsi ليس الغنى بكثرة البضاعة إنما الغنى غنى النفس غني النمض معها حول بضني إيه غني النمض ونفط هذا إنه غني تاي إيه منك هبينكي جسد كيسو اللو عافية واقع أبريو maalinka quud kiisana haysto adduunyada dhan waa loo jabciyay yiri rasuulka calayhi salaatu wasalaam wax ka maqan lama arko marka qaninimadu waa inaad sidaa dareento ee inaad xoolo badan iyo guryo dhaadheer leedahay ma aha qaninimadu waka reer bani israa'iil faqiirtinimadan ilaah uu ku dhuftayna waa faqri qalbiga ka saaran oo faqrigii xaqiiqiga ahaa wey malaayiin isagoo haysta ayaa waxay la tahay inuusan waxba haysan inay gaajaysan yahay uu dambaysada gaajo inuu dhiman doono waka وضربت والله دفتي عليهم تشودا الذلة ذل والمسكنة فقير تنما وباءوا وحي لن نقضين بغضب عري لن نقضين عرض من الله إلى حقيك أهاتي ذلك عرضا سنة حاسن وحي فدعي بأنهم أيقا كانوا وحي أهاتين يكفرون كما كقالوا بي بآيات الله آياتها اللي ديدين وكقالوا بي ويقتلون وحي لينين النبيين أنبياء لينين بغير الحق حق لأنتي وحق لأنتي إلى مركة أوليه أنبياء لله يحق نقوني مياه mar ambiyey laayeen haddii la yidhi soo la garan maayo inay xaq la'aan un ku laayeen nebi dilkii xaq noqonaya miyaa jira maya ma jiro nebi xaq noqonayo dilkii waxaa loo raacinayaa ayaga laynayo xataa dilkaasi inuu xaq yahay ma ayaan aaminsanin xataa laftooda gardarro inay samaynayaanoo ambiyada ilaah ay dilayaanoo xaq ay ka hor imaanayaanoo baatil ay ku socdaan noocaasay aaminsanayeena loo wadaa dalika ciqaabtaa la mariyey xaasilun waxay ku dhacday bimaa casow bisababi cisyaanihim caasinimada ay sameeyeen iyo wa kaanuu wa kownihim ahaanshahooda yactaduuna kuwa xadgudbo xaddii loo dhigay ka gudbe ay yihiin ina aladiina qoladii aamanuu mu'miniinta ahaa iyo waladiina qoladii haaduu yahuudoobay iyo wanasaara qolada nasaara iyo wasaabi'iina qoladii leexday man aamana ninka rumeeye billaahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaamo rumeeyo oo camila sameeya saalixan camal wanaagsan فلهم قلدا waxa u sugan ajruhum abaalkooda cinda rabbihim rabbigooda agtay ayay ku leeyihiin walaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma aha walaahum ayagu yaxzanuuna kuwa murugoonayana ma aha ilaah subxaanahu wa tacaala wuxuu noo caddaynayaa arrin muhima arrinkaa waxa weeye ruuxa qolada uu ka dhashay meesha uu ku abtirsanayo waagii hore xataa qaabkuu u dhaqmi jiray inuusan wax dhibaato ayan ku keenaynin hadduu mu'min noqday tooba keenee toosnaado ninkaa hadduu waagii hore ambiyadii hore nin rumeeye toosan oo mu'min uu ahaan jiray iyo hadduu nin mujrim oo yahuud iyo meelo baas ahaan jiray hadduu geede iyo dhagxan caabudi jiray iyo xidiga marba ciddii towba keentay mu'miniin noqoto qoladaasi waa toosan tahay yahuud buu u dhashay ceeb ma aha oo ruuxa yahuudnimada waxaa ceebaynayaa dabeecadii yahuud lagu yaqaanay ee xaqa in laga hor yimaadey lala dagaalamoon waxba la qaadaninoo ilaah warkiisa aan la yeelin dabeecada ruuxa haddii uu ku dhaqmo markaasuu ceebaysan yahay ee qoladaasuu ka dhashay uma ceebaysna qolo reer yahuuda waxaa jira a'imo ah oo diinta a'imo ku ah oo fara badan ayaa jiray waagii horena way jireen rasuulka hortii calayhi salaatu wasalaam rasuulka zamankiisana waa jireen waayo oo ilaah uu ammaanaya laysuu sawaa'an qolada uu leeyahay wey ma sinna reer yahuud minhum ummatun qaa'imatun yatluuna aayaati illaahi aanaa alleyli wahum yasjuduun dad mu'miniinoo wanaagsanaa ka mid a cabdullaahi binu salaam nin la yidhahdaa ka mid a oo cabdullaahi binu salaam culamadoodii waa weynayd isla markaana madiine degeneed ayuu ka mid ahaa waaguu rasuulka usoo hijroonaya calayhi salaatu wasalaam markuu fiiriyeyoo rasuulkii la tilmaamaya towraad ku qornaa inuu yahay u ogaadayna horay u karmay wuuna raacay weliba wuu sheekeeye wuxuu yidhi rasuul allow ina alyahuuda qawmun buhtun reer yahuud waa qolo been abuurad badan aad u been abuurad badan waayahay markay kuu yimaadaan waxaad weydiisaa cabdullaahi binu salaam ma taqaanaan haa muxuu yahay dhexdiinna maxaad ku taqaanaan weydii iyagoo soo socda qoladii yahuud culummada u ahaydaa la arkay cabdullaahi binu salaam meeluu ku dhuuntay rasuulkay u yimaadeen markaasuu rasuulku wuxuu weydiiyey cabdullahi binu salaam ma taqaanaan haa waana naga mid a ka warana dhexdiina sidee ku yahayo nin liita miya bismi llah ninka caalimuna wabnu caalimina wa ashrafuna wabnu ashrafina bay yidhaah waa ninkii noogu cilmi badnaa aabbihiisana waa noogu cilmi badnaan jiray ninka noogu sharafta badanoo noogu qiimo badan wey ninka aabbihiisana sidoo kale u ahaan jiray ninka caalim waa nin la yaqaan ka waran cabdullaahi binu salaam hadduu i rumeeyo mu'min yahay war waxaa wax dhacaya ma aha nacuudu billahi dheh waxaas ilaaha ka magan galle cabdullahi kuma rumaynayo cabdullaahigaaba soo baxay markaas wuxuu yidhi yahuuday dhegaysta wallaahi waad ogtihiin maxamed inuu rasuul yahay xaq bay yahay towraadayna ku qoran tahay rumeeya niman yahow waa- muxuu ahaa talaa idinla quman markaasay yidhaahdeen akhbatunaa wabnu akhbatina ayay ka bilaabeenba waaba kan noogu xun noogu jaahilsan noogu khayr ka daran wa- nin wax laga qaata ma ah meeshay cay kaga bilaabeen marka rag ah imay sidaa lahayn jireen yahuudnimadanay qabiilka uu yahay kuma ceebaysan ruuxa hadduu mu'min noqdo camal uu waagii hore soo qaban jiray ee liitay uu ka tooba keenayna kuma ceebaysna ee ceebtu waxa weeye ruuxa xumaan buu sameeyey xumaantii buuna daa'imayoo xaq kastoo loo sheego ayuu ka hortagay wuu diiday sidiibuu ku dhinta kaa weeye ka liidanoo la caynayo ina aladiina qoladii aamaruu mu'miniinta ahaa iyo waladiina qoladii haaduu yahuudoobay iyo wanasaaraa qolada nasaara ee nabiyullaahi ciise inay raacsan tahay sheeganayo iyo wasaabi'iina saabi'iinta waxaa la yidhaahdaa qolo reer nasaara ahaan jiray laakiin markii dambe malaa'igtaan caabudnaa jiray oo ka leexday wasaabi sabaa wuu leexday wey lafdiga macnihii saba saba tilka asacannaa umma camrin wa kaana alkaasu majraa hal yamiina ayaa baytu shaacir ah sabati waad leexisay buu u waday sabaa waddadii buu ka leexdaa macnaheed Eh, yaa loo aqooni jiray wasaabi'iina iyo kuwii leexday saba'naa saba'na bay yidhahdeen xataa Eh, carabtu waxay u aqooni jireen nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam iyo mu'miniinta saabi'iin yacni waddadii awowyadii bay ka leexdeen bay ku wadeen xataa qaar badan oo mu'miniin noqon rabayo yaa waxay garan waayeen tawxiidkii maskaas waxay yidhahdeen saba'naa saba'na yacni jidkii waan ka leexannay ee maxamed baan raacnay ujeedaan iyo wasaabi'iina kuwii leexday man axadkii aamana rumeeyey billaahi ilaah iyo walyowmi alaakhiri maalinka qiyaame rumeeyey oo wacamila sameeyey saalixan camal wanaagsan falahum qoladaa waxaa u sugan ajruhum abaalkooda walaa khawfun wax cabsiya calayhim dushooda ma aha walaa hum iyagu yaxzanuuna kuwa murugoonayana ma aha waid akhadnaa wadkuruu xusuusta id wakti akhadnaa aan qabannay miithaaqakum ballantiinna wa rafacnaa waxaan qaadnay fawqakum dushiinna atuuraa buurtii ayaan soo qaadnay khuduu qaadaan nidha maa wixii aataynaakum aan idiin siinay biquwatin dadaal ku qaada wadkuruu xusuusta maa waxa fiihi dhexdii ku qoran lacallakum inaad tattaquuna alla ka cabsataan ood is ilaalisaan darteeda uma tawallaytum waad jeedsateen min bacdi daalika buurtaa inta lidinka dulqaaday kadib falowlaa fadlullaahi ixsaan rabbi hadduusan jirin calaykum dushiinna iyo waraxmatuhu naxariistii lakuntum waxaad ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuwa khasaare ayaad ka mid ahaaday ahaan lahaydeen wallaahi yo laqad calimtum waad ogtihiin aladiina qoladii ictadow xadgudbay minkum xalay idinka idinka mid yihiin fi sabti sabtigaa xadgudbay oo faqulnaa lahum qoladaa aan ku nidha kuunuu ahaana kiradatan daanyeer khaasi'iina dulloobay oo fogaaday fajacalnaahaa arrintaa waxaan ka yeelnay nakaalan ciqaab ayaan uga yeelnay limaa waxa bayna yadayha horteeda ku sugan iyo wamaa khalfahaa wixii ka dambeeyey wa mawcidatan wacdina waan uga yeelnay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanayo ilaah wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala reer bani israa'iilow nicmada xusuusta rabbi uu idiin galay nabiyullaahi muuse amarkiisii haddii ay diideen oo ay caasigaroobeen qisadan oo faahfaahsan suuratu acraaf ayaan ugu tegi doonaa amarkii towraad ku yaallana ay inay qaataan ay diideen ayaa ilaah wuxuu soo fujiyey buur weyn buurtaasi tii nabi muuse ilaah uu kula hadlay ahayd iyo tu kale ay ahayd wax farqi e male duur baa la dhihi jira duurna sideedaba buurta waa la yidhaahdaa nabiyullaahi muuse tuu ilaah kula hadlayana duur waa la dhihi jiray taa ha noqoto ama mid kale ha noqotae ilaah wuxuu soo fujiyey buurti reer bani israa'iilaa dusha laga saaray waxaa la yidhi kitaabka towraad waxaa ku qoran hadda khasabku qaada weliba marka aad qaadaysaanna idinkoo ku tada talagalsan si dadaal ah iyo niyo inaad ku qaadaan qaada markaasay yidhahdeen waa qaadnay haddii ay qaadeen buurtiyaa laga dul qaaday wax yar kadib caasinimadii bay meeshii ka miiseen waid nataqna aljabala fawqahum kaannahu dulla wadannuu annahu waaqicun bihim khuduu maa aataynaakum biquwatin wadkuruu maa fiihi lacalakum tad uma waid akhada rabbuka waka yacni buurtaasaa dushooda la saaray awaamirtaa laidiin siiye towraad ku qo- qoran qaadaa la yira weliba idinkoo ijtihaad iyo dadaal ku qaadayo markii ay ballan qaadeenna waa laga qaaday ballantiina way ka baxeen waxaa kaloo ilaah uu xusuusinaya qola bad egdegeneed iyada lafteeda waxaan ku mari doonaa suurat lacraaf oo reer bani israa'iil ah ayaa wuxuu ilaah amar ku siiyey jumcada inay weyneeyaan waxaa la yidhi jumcada weyneeyo maalinka jumcada badday ka shaqaysan jireen oo ka jillaaban jireen maalinka jumcada shaqadii waxaa joojiya daaca u khalisa jumcadaa ha la weyneeyo markaasa yidhi annagu jumco ma rabno oo maxaa rabtaan sabtiyaa rabnaa sabtiyuu ilaah nastay kulaha maayo sabtiyaa rabnaa inaan nasanno war maa joogtaan may sabti waxaan ahan yeeli mayno bay sabtiga waa weyneeye markaasa ilaah wuxuu ku imtixaanay ilaa amarkiisi bay diideene wuxuu ku imtixaanay badday malay ka soo qabsan jireen laga bilaabo axad ilaa jumco laga gaaro hal malay lama soo helin dooni kastaa ku raadiy si kastaa u raadi xabad lama soo helin maalinkii sabtigoo laga xarimay inay ugaartaan oo hal malay inay qabsadaan loo diidayna malaygiiyo biyaha dul saaranaaba imaanaya oo guryahooda hort badiyaaba soo caadhin guryahooda hortooda iyo banaanka iyo waxaanu malayga iska dhex socda hal xaba inay taabtaanna xaaraan buu ka yahay markaasaa waxay sameeyeen xiila alxiyalu laa tuxallil baa la yidhahdaa sideedaba xiilo wax ma xalaalayso haddaad un wadda islaan aad saddexdii ku furtay saddexdii haddii aad ku furtay kuma noqon kartid soo maaha koo aad lacag siisoo tiree labadaba habeen iila soo bariya markaa iisoo fur wax kuu xalaaloobaya lama arko muxallilaa la yidhahdaa ataysulmustacaar wey suuraddaa ku mari doona oo wax ku xalaaloobaya lama arko xiyalku waxba kuma xalaalo kuma xalaaloobaan qoladii waxay sameeyeen malaygii sabti buu imaana maalmaha kale lama helayo soo maaha ee maalmihii kale ayay guryaha hortooda ceelal ka qodeen ceelal waaweyn ay qodeen fadii hadday soo caaliso malaygii ceelkii ku daatay biyihiyaa kor ka xireen haddana malaygii meeshu ku noqon lahaa ishii iyo meeshuu biyuhu soo raaco iska iskaga noqon lahaa waaba xireenba ee u kaadi maalinkii sabtiga ha baxo habeen axadaa soo gelaa soo baxo hala qabqabsaday yidhahdeen sidan wey saddex qol ay noqdeen marka qolo qaabkaasay u dhaqmeen qolana arrintii bay ka hor yimaadeen waxay war sidani waa sidii ilaah u xarimay xaaraan weeye waxaan niyow niman yahow ni sabti baad ugaaranaysaane joojiya wax bannaan ma ahayn kuwana waa iska aamuseen qoladii aamustay ilaah kama uusan hadlin qoladii ugaaratay iyo qoladii ka reebtay labadaasuu ka hadlay qoladii ugaaratay daayeeraba laga dhigay markiiba isla markiina waa la halaagay qoladii ka nahyisayna ilaah waa badbaadiyey qoladii aamustay se ilah ma uu sheegin was'alhum can alqaryati alatii kaanat xaadirat albaxri id yacduuna fi sabti id taatiihim xiitaanhum yowma sabtihim shurucan maalinka sabtiga isagoo wada muuqdu biyaha dul socduu imaanaya wa yowma laa yasbituuna laa ta'tiihim maalinkay sabti ahaydna xal xababa imaani maayo imtixaan bay arrinkaa ahayd marka qoladii ugaaratay daanyeeraa loo bedela arrinkaasna waa ka qisoonaya rabbi subxaanahu wa tacaala wadkuruu xusuusta id wakti akhadnaa aan qaadnay miithaaqakum ballantiinni ayaan qaadnay warafacnaa waan koryeellayo waan soo fujinnay fawqakum waxaa la yidhaahdaa musaafirun laa yusaafiru fi lcumri ilaa mara musaafir waxaa jira hal mar keli adduunyada safro weligii dambena aan safraynin waa buurtaasi hal mar ay soo fuqday waa lagu celiya weliga dambena meeshaa ka dhaqaaqi mayso hal mar ay adduunyada safrtay waxyaabaha laisku halxeraaleeyay ka mid tahay warafacnaa waan soo qaadnay fawqakum dushiinna aduura buurti ayaan ku soo qaadanay khuduu qaataanina maa waxa aataynaakum aan idiin siinay towraada dhexdii aan idinku siinay biquwatin dadaalna ku qaada wadkuruu xusuusta maa waxa fiihi dhexdii ku sugan samayntiisa calaykum dushiinna ixsaan uu u sameeyey haddayan jirin iyo waraxmatuhu naxariistiisa haddii ayan jirin lakuntum waxau ahaan lahaydeen min alkhaasiriina kuba halaagsamaya markiiba waa laidin halaagi lahaa wallaahi laqad calimtum waxaad ogtihiin aladiina qoladii ictadow xadgudbay minkum reer bani israa'iil xaalay idinka mid yihiin fi sabti sabti xadgudbay oo faqullaa aan ku nile lahum qoladaasi kuunuu ahaada kiradatan daanyeera khaasiriina ee dulloobay khaasir khaasi'iina ee fogaaday oo raxbadda rabbi ka fogaaday dulloobayna fajacalnaahaa waxaan yeellay fajacalnaa waxaan ka yeellay haala halaaggaa nimanka lagu sameeyey nakaalan ciqaab limaa qola aan ku ciqaabayna bayna yadayha halaagaa hortiisa ku sugnaayo markaa la halaagayay joog iyo wamaa wixii khalfahaa ka dambeeyey wa mawcidatan wacdi iyo waanana waxaan uga yeelnay lilmuttaqiina kuwa alla ka cabsanayana waxay ku waana qaataan ayaan uga yeelnay wallahu aclam sala allahu wasalama wabaarak calaa nabiyina